salaan macaan ayaan kuu soo dirayaa ramadaan ilkariim mar kale kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ramadaan wanaagsan baanu leenahay dhegeystayaasheedu meel kasta oo ay dunida ka joogaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha haddii aan ku bilaabo warqadda markan gacanteeda ku jirta waxay naga soo gaadhay dad tiro badan oo ay ka mid yihiin aabbo maxamuud xaaji axmed daahir iyo eedo shariifo macalin cali iyo eedo khadiijo xaaji axmed aabbo xuseen axmed cabdi iyo dad kale oo ay ka mid yihiin dhammaan reer juqufaay oo kale ah xasan iyo sahra iyo cabdinaasir waxaa soo raaca aabbo cali cumar iyo cabdi maxamuud cabdi iyo maxamed maxamuud guudax baa layidhi iyo cabdi xasan maxamuud iyo axmed maxamed iyo maamogediyo khaliif colaad dhammaantood dadkaasi waxay jecel yihiin hambalyo bogaadin inay u diraan maxamed mawliid cumar iyo fahme xuseen maxamuud oo shan iyo tobankii bishan bay yidhahdeen wiil ugu dhashay degmada jilibley waxaana wiilkaasi yar loo bixiyey ramadaan ramadaan yarana waxaan leenahay sookor oo soo barbaar dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray cabdikariim xasan waxaana uu yidhi halkan waxaan jeclahay inaan ka salaamo saaxiibaday oo kale ah maxamed warsame cali iyo mawliid maxamed odowaa iyo xamse xiriir maxamed duida iyo waxa uu yidhi najiib cabdi maxamed iyo mukhtaar abiib ow ciise cadaani ku magac dheer dhammaantoodna waxaan leeyahay buu yidhi ramadaan ilkariim waxaan filinaa inay ku dhegeysanayaan amiin allaha aqbala baynu leenahay bal dhinaca waraaqaha aynu ka yara nasanno waxaa markan aanu dhegeystayaasheenna u saaraynaa qasiido allabarya oo bisha barakaysanee ramadaan aanu ugu tala galnay waa codkii fanaanka cabdiqaadir
xurmada lahayd ummad yahay xisaabtamo xerarkii islaamkiyo xabiibkeem siduu yidhi cadusyaduna wariyeen xuska soonku haya oo haya oo xuska soonku haya oo wa bishii xurmada lahayd ummad yahay xisaabtamo xerarkii islaamkiyo xabiibkeen siduu yidhi xadisyaduna wariyeen xuska soonku haya oo haya oo xuska soonku haya oo iska xira anfacada ila xaya cali salaax dhagtu ay xuluusho xalaalowda luqmaduna iska xira anfacada ila xaya cali salaax dhagtu ay xuluusho xalaalowda luqmaduna allow adaa xallin kare xasili laabtayada allow adaa xajin kare iimaanka noo xooji allow adaa xaalooge wadada noo xaad allow adaa xaakime xumaha naga foge allow adaa xallin kare xasili laabtayada allow adaa xajin kare iimaanka noo xooji allow adaa xaalooge wadada noo xaad allow adaa xaakime xumaha naga foge allah allah allah allah allah jiree ummad yahay xusuusto iska reeb xumaanta oo xidhiidhkii abeen iyo halla xooji digrigo xusulaabta ku hayo ku hayo xusulaabta ku hayo wabishii iblays la xiree ummad yahay xusuusto iska reeb xumaanta oo xidhiidhkii abeen iyo halla xooji digrigo xusulaabta ku hayo ku hayo xusulaabta ku hayo xakimoo hadiyo jeer xabal baa dambayso xagisaa la tagayaayo xisabbaana sugaysee xakimo hadiyo jeer xabal baa dambayso xagisaa la tagayaayo xisab baana sugaysee allowaadaa xalinkaare xasilii laabtayada allowaadaa xajinkaare iimaanka noo xooji allowaadaa xaalooge wadada nooxaan allowaadaa xaakime xumaha naga foge allowaadaa xalinkaare xasilii laabtayada allowaadaa xajinkaare iimaanka noo xooji allowaadaa xaalooge wadada nooxaan allowaadaa xaakime xumaha naga foge allah allah allah allah allah allah allah allah allah allah allah allah allah allah allowaadaa xalinkaare xasilii laabtayada allowaadaa xajinkaare iimaanka noo xooji allowaadaa xaalooge wadada nooxaan allowaadaa xaakime xumaha naga foge allowaadaa xalinkaare xasilii laabtayada allowaadaa xajinkaare iimaanka noo xooji allowaadaa xaalooge wadada nooxaan
waa tahay qasiidadaasi naba ammaanka haddaan intaasi kaga gudubno dhinacii warqadaha ayaan mar kale ku noqonaynaa zahra warqadan ibraahimna waxay naga soo gaadhay dhammaan daadiyayaasha v o eda ayaanu salaamaynaa baa layidhi annaguna waxaan leenahay sidaasi oo kale ayaanu hawadeedii soo marinaynaa salaan bisha barakaysane rabadaanna waxaanu idin leenahay ramadaan alkariim reer maxamed axmed iidow oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisu waxay hambaliyo iyo tahniyad u dirayaan baa layidhi cabdiqaadir maxamed axmed iyo marwadiisa naciime xasan maxamed oo toddobaadkii hore baa layidhi wiil ugu dhashay boqortooyada sacuudi arabiya wiilkaasi yarna waxaa loo bixiyey xasan cabdiqaadir maxamed axmed xasan sookor oo soo barbaar oo noqonkii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiisaba anfacaanu leenahay aamiin allaha aqbalo warqadanna waxaa lagu soo dul hadhay tahniyad dhalasho oo farxad leh waxaana ay yidhaahdeen waxaan salaamaynaa shaqaalaha v o a waxaana aan kalanahay bay yidhaahdeen cabduqaadir axmed shaafici iyo siciid xagaa afrax iyo maxamed shiil xasan iyo waxay yidhahdeen sadiiq maxamed burmed iyo mahad jaamac coronto cabdishakuur xaaji maxamuud heersar ku magaca dheer iyo nimco maxamuud ciise iyo amaal xasan sheelila iyo ibraahim aadan maxamed france iyo aamina xasan cawaale iyo samiiro cabdiraxmaan cabdulle iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed ciise maxamuud iyo cabdiraxmaan maxamed colaad iyo dhammaanba asxaabteenna kale waxaan kala joognaa bay yidhahdeen muqdisho hargeysa iyo garowe waxayna jecel yihiin inay tahniyad kala iyo laaba ay u diraan aadan shardi axmed iyo waxay yidhaahdeen hodan cabdi cumar oo wiil ugu dhashay magaalada hargeysa waxaana leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey axmed aadan waxayna ebugu barayaan inuu noqdo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamin ayaan leenahay ee dhinacii suugaanta ayaynu ku noqon doonaa codka fanaanka cabdishire jaamacad jooqle iyo heestii ikra
ilaaska cabaagiyo iftiinka bil soo baxda indhaha indhaha indhaha nuurkoodii allah ku wanaajiyo adigoo kale lama helo waxaa tahay ehelo qay allah ku wanaajiyo adigoo kale lama helo ehlo qayr baate ammaano waxaa iska leh cabbi iyo hooyade sida kuwabaabiye ammaana waxaa iska leh cabbihi iyo hooyade sida kuwabaabiye ilaahtaan doonayo ayaan dhalbaate ilaahtaan doonaya ayaan dhalbaate allo allo ka raali noqo igrankan doonayo ayaan dhalbate igrankan doonaya ayaan dhalbate allo allo allo karanino adaabta wanaagsan iyo akhlaaqdiyo tintabiga ilaahay ilaahay siiye adaabta wanaagsan iyo akhlaaqdiyo tintabiga ilaahay ilaahay siiye murugyada dhiiga iyo arwaadayda degto warkayga furantege murugyada dhiiga iyo arwaadayda degto warkayga furantege ilaahay suug yahay islaamkuna barakaya aad baan ku jecele ilaahay suug yahay islaamkuna barakaya aad baan ku jecele dhigraantaan doonayo ayaan dhalbaatee gran cantonera allá en el plater aló aló aló catalina gran cantonera allá en el plater gran cantonera allá en el plater heestaas haddaan intaasi kaga gudubnay iyo codkii joogle warqaddan waxay naga soo gaartay mansuur xaaji fu'aad iyo waxay yidhahdeen khaalid xaaji fu'aad iyo liibaan xaaji fu'aad qadar shardi axmed iyo mukhtaar shardi axmed iyo cabdirasaaq shardi axmed iyo abshir shardi axmed iyo hodan shardi axmed iyo hooyo aamina cabdulaahi sheekh iyo habaryar cadar ou cabdi sheekh iyo habaryar basra ou cabdi sheekh iyo habaryar sacdiya ou cabdi sheekh iyo habaryar caasha ou ismaaciil sheekh iyo mahad jaamaca koronto iyo siciid xagaa waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad hawad u mariyaan aadam shardi iyo waxay yidhahdeen hodan cabdi cumar oo wiil ugu dhashay magaalada hargeysa ay leeyihiin allah ka dhigay kii soo barbaara aamiin aamiin allaha aqbalo baanu leenahay warqadana waxaa naga soo gaadhay dhegaystee magaciisa ku sheegay rabaale cabdidhuub cali wuxuu yidhi waxaad hambalyo iyo salaan iyo duco iga gaadhsiisaan anoo jooga dalka sacuudi areebiya dhammaan eheladayda iyo qaraabadayda iyo asxaabtayda iyo inta magacayga iyo muuqaygaba taqaana wuxuu yidhi waxa ay kala yihiin oo aan si gaara u xusayaa deeq cabdidhuub cali iyo mawliid cabdidhuub cali iyo dhammaan ilmo cabdidhuub cali oo walaalahaya sidoo kalena waxaan salaamayaa buu yidhi axmed inshaar cabdille iyo cabdirashiid sheekh muxiidiin iyo asxaab kale oo aanan soo koobi karin buu yidhi dhammaantoodna waxaan leeyahay ramadaan kariim annaguna waxaan leenahay rabaalow way kaa guddoomeen kolley salaantaasi lamidana dabcan haddii ay ku dhegaysanayaan hawada ayay kuu soo marin doonaan dhinacii heesaha ibraahimow haddii aan jalleeca mar kale fanaaniinta magaalada minneabolis ee gobolka minnesora ee dalkan maraykanka ayaa hees aada u cajiiba oo ay qaadeen oo qof ka mida dhegeystayaasha uu naga soo dalbaday islamarkaana uu heesta noo soo diray ayaan leeyahay bal aynu wada dhegaysano heestoo kaleedaa cawo
Oh
waa tahay intaa haddii aynu kaga nimaadno heestaasi cawo bal dhinacii waraaqaha iyo gabagabadii barnaamijka ayaynu ku jirnaa ibraahinow bal inoo soo qobo warqadda gacantaada ku jirta waxaan ka helay aabbe maxamuud xaaji axmed daahir ujufey iyo eedo shariifo macalin iyo eedo khadiijo xaaji axmed iyo aabbe xuseen maxamed cabdi iyo waxay dhahdeen dhammaan reer ujufey iyo aabbe cali cumar carabi iyo hooyo dahabo cumar carabi iyo cabdulaahi mawliid cumar iyo waxay yidhaahdeen cumar mawliid cumar carabi iyo mawliid iyo cabdi maxamuud cabdi iyo cabdi xasan maxamed laawey waxaana ay yidhaahdeen dhammaantood waxay jecel yihiin in ay taanid halkan uga diraan maxamed mawliid cumar carabi iyo fahmo xuseen maxamed cabdi oo waxa ay yidhahdeen wiil ugu dhashay degmada jubiley ee gobolka hiiraan waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigi kii soo barbaara waxaana loo bixiyaa cabdiraxmaan waatay cabdiraxmaan yaro soo kor baanu leenahay warqadan oo ah ta ugu dambaysa barnaamijkeena galabta waxay naga soo gaadha cabdiqaadir axmed shaafici iyo siciid xagaa afrax iyo maxamed shiil xasan iyo sidiiq maxamed burmad aad baan ku salaamayaa sidiiq maxamed jaamaca koronto iyo cabdishakuur xaji maxamuud heer sare iyo nimco maxamuud ciise iyo amal xasan sheeliye nimco iyo cabdishakuur iyo wadadan isla shaqayn jirnay muddo ibraahim aadan maxamed iyo aamine xasan cawaale iyo samiira cabdiraxmaan cabdulle iyo maxamed ciise maxamuud asxaabtaasi oo kala joogta muqdisho hargeysa garowe waxa ay tahniya dhalasho u dirayaan aabbo aadan shardi axmed iyo hooyo hodan cabdi cumar wiilba ugu dhashay magaalada hargeysa toddobiyo labaatankii julaay labada kun iyo saddex iyo tobanka waxaana wiilkaasi yar loo bixiyey axmed aadan shardi axmed waxaan leenahay axmed yarow soo kor oo soo barbaar oo noqonkii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca barnaamijkeennii salaamahana intaas ayuu ku dhan yahay ramadaanil kariim ramadaan kariim baynu leenahay dhegeystayaashana waxaynu kaga tegaynaa heestan aanu ugu talagalnay bisha barakaysanee ramadaan waxaana codadkooda ku qaadaya degan nuur xuseen sahre cali xasan iyo sahre axmed cabdilaahi ilays intaaynu toddobaadka dambe dhegaystayaal mar kale kulmi doonana waxaanu idin leenahay sidaa iyo ramadaan kariim
adduunyadu way tagtaa amaba ruuxa ka tagaa adduunyadu way tagtaa amaba ruuxa ka tagaa xubnaa isku taaladiyo laxaadka ku taganahay islaageraynu nahay islaam isku tiirsano ma iska toosiyo isdaabuliyaynu nahay islaam isku tiirsano ma iska toosiyo isdaabuliyaynu nahay barnabaan kala tegay intaan ifka taaganahay barnabaan kala tegay intaan ifka taaganahay talaynu walaalkune tukada tukada intaan inaga dad yowlaynagu tukani tukada barnabaan kala tegay intaan ifka taaganahay marnabaan kala tegay intaan ifka taaganahay talaynu walaalkune tukada tukada intaan inaga dad yowlaynagu tukani tukada wixii hore kaaga tegay taraag baan wadanaho wixii hore kaaga tegay taraag baan wadanaho allaa tobadda aqbala tukada tunaa ilalaahidaha tunaa ilalaahidaha tunaa ilalaahidaha tunaa ilalaahidaha wixii hore kaaga tegay taraag baan wadanaho wixii hore kaaga tegay taraag baan wadanaho allaa tobadda aqbala waxaan hadal tooxaniyo tallaabadan qaadaynaba intaa malagyaa dirsada waxaan hadal tooxaniyo tallaabadan qaadaynaba intaa malagyaa dirsada intaan tacabulusayo tijaaradu rooraynaa inta tacburursayo tijaaradu roorina xaqunayna taabaya tukada tukada intaan inaga dadyowlaynagu tukan tukada intaan tacburursayo tijaaradu roorina intaan tacburursayo tijaaradu roorina xaqunayna taabaya tukada tukada intaan inaga dadyowlaynagu tukada